miisaaniyadan waxaan qabaa hadday xildhibaanada igu raacsan yihiin doldoloolo badanoo hore soddon milyan iyo wax iyadoo laga sheegayay lacag availabilityna dalka uu jiro miisaaniyadan in dib loo celiyo ayaan aniga aan soo jeedinayaa haddii duldaleelada faraha badan ee ku waaweyn aan laga saarin deymanka dadka xildhibaanada masaakiinta berita annagayna qabsanaysaa ogaada annagaa bannaanka u baxayna wiil argays annagaa ka sheekayn doona in guddigu daacad ka yahay oo si fiican ugu soo warbixiya baarlamaanka tusaale ahaan sida ka muuqata warbixinta guddiga waxay sheegeen wasaaradda maaliyaddu inaanay u hoggaansamaynin nidaamka baarlamaanku u dejiyey maamulidda miisaaniyadda dalka tusaale ahaan bayska lixaad ee warbixinta guddiga waxay ku sheegeen guddigu guddigu waxay ku sheegeen inaan miisaaniyadda loo qoondayn si dheeli tiran arrintaa arrin anigu aan xoogaal badan wahay oo xafiisyo badan oo waaweyn ay ka lacag badan yihiin xafiisyo yaryar siday lacagta ku heleen iyo haddii la dhaho faahfaahina aanay faahfaahin karayn waa mahadsantiin mudan ali marwoyin waxaan leeyahay doodii waa noo soo idlaatay doodii waa soo dhammaatay insha allah haddii laa yidhaahdo waxaan leeyahay guddigii iyo wasaaradda bal ha isku noqdaan ilaa caawa soo shaqeeyaan arrintaas berri say u yimaadeen shirkeenna berri wuu noo jiri doonaa